magaalada garowe caasimada dowladda puntland waxaa maanta lagu daafuray qorshe cusub oo saddexda sano ee soo socotaa ay ku shaqayn doonto xukuumadda puntland shirkan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta iyo xidhiirka caalamiga ee dowladda puntland waxaana ka qayb galay madaxda saddexda gole ee dowladda iyo dhammaan hay-adaha puntland la shaqeeya madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cumar camey guddoomiyaha golaha wakiilada puntland axmed cali caashi iyo wasiirka qorsheynta puntland shire xaaji faarax ayaa si rasmiya qorshahan u daafuray madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey oo ugu horreyn ka hadla shirka ayaa sheegay in shirkan uu yahay qorshihii ugu dambeeyey ee dowladda iyo waxyaabaha u qorshaysan
waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka tan ugu qaalisan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyadoo qof waliba barta uu leeyahay mansabka uu hayo iyo magacuu leeyahay uu ku qaadanayo waa idin salaamay salaam ka bacdi waxaa runtii sharafiyaa inaan ka soo qayb galo shirkan muhiimka ah oo ujeeddadiisu ay ahayd inaynu isla aragno dib-u-eegista lagu sameeyey qorshihii u yaalay dowladda puntland ee shanta sana ahaa oo dib laysugu celiyey saddex sanana laga dhigay si uu ula falgalo ama ula jaan qaado kan dowladda federaalka ama qaranka soomaaliyeed guud ahaan waan ku faraxsanahay run ahaantii wejigii ugu dambeeyey ee dowladda horumarinta ee dowladda puntland oo runtii ku qabsoomaya hadda halkan waxaa laga yaabaa in halkaa lacagyo u fara badan oo ciiddaa ka badan baa ku qoraa marka aad aragtaan aad tidhaahdo war lacagtii xaggey aadde faraha badnayda la sheegayay lacagtani lacag aanu annagu haddeer jeebka ku hayno ama dowladdu hayso horta marka ugu horraysa maaha ogaada waxa weeye waa waxa aanu rajaynayno waxaani waa qorsha weeye la qorsheeyaanu yidhi war waxaas baynu heli karraa sidaana waxbaynu u qabsan karraa marka waxay wax waliba ku xidhan yihiin iyadoo ad og tihiin maanta in adduunkaoo dhani mashaakil ka taagan yahay waxyaabaha aynu ka hadle ee weliba aadka u yar hay-adaha iyuun baynu wax ku qabannaaye waad og tihiin bitrool iyo macdan aynu soo saarro oo wax ku qabsannaa haba yaraatee ma jirto markaa beritanka maalin waa afeef weeye waad arkayseen qoshihii siduu u sheegay cabdisamed iyo boqolkiiba afartan iyo shan baa qorshihii lagu talagalay ka qabsoomay taasi micnaheedu waxa weeye wax dowladdii loo dhiibay oo la qabon waayey ma ahayn qorshihii baa waxaa ku dhacay dhaqaalihii ay rajaynayeen dhaqaalo ka yar iyuunbaa la keenay haddii suurtagal ay noqon weydo waxaan ku nasiib badannahay marka la eego xilliga iyo dhibta taagan haddii aynu afartan iyo shantaa forty five bercentka aynu gaadhno baynu nasiib leenahay laakiin dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa wixii na soo gaadha sidii awalba dalka loo gelin jiray in la gaadho in la sameeyo qorshahanina guud ahaan marka aad isku soo wada xooriso waxyaabaha u leh faa'iidada dadka iyuunbuu ka hadlaya hadday waxbarasho tahay hadday amni tahay haddii nooc kasta ilaha dhaqaalaha ay tahay uunbuu ka hadlaya waxaa ku jira qorshayaasha dhaqaalaha waxaa ku jira himilooyinka waaweyn oo ah istaraatiijiyadda aan ku gaari lahayn maamul wanaagga xoojinta ammaanka iyo xasiloonida yani waa uun ammaankii iyo xasiloonida waa waxa buuggan layna siiyee faraha badan ku qoran runtii waana inta uun bulshadu ay u baahan tahay ma dowlad laga eego inay keento horumarinta dhaqaalaha iyo suuqa xorta ah hagaajinta tayeynta waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka u leh dadka koruqaadidda xuquuqda aadanaha iyo sinaanta jinsiga iyo horumarinta dimuqraadiyeynta iyo daadejinta dimuqraadiyadda yacni waa uun intii had iyo jeer aynu isu sheegi jiray oo buuggan weyn runtii lagu soo koobay waxaan uga mahad celinayaa wasaaradda iyo khubrada ee la shaqaysa ee yacni soo agaasintay wakti iyo gudoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashe oo isna hadal ka qaata ayaa sheegay in nidaamkan cusub ee saddexda sano ee soo socota ay ku shaqayn doonto xukuumadda uu yahay mid lagu horumarinayo ammaanka kaabayaasha dhaqaale iyo arrimo kale ka xildhibaanada wasiirada madaxa u n d b iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale meesha fadhiya dowladeed iyo madaxda hay-adaha dhammaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan rajaynayaa habkan fiican ee wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha kale agaasimeyaashooda guud u soo qorsheeyeen nidaamkan saddexda sano soo socota waxaan kaloo aada ugu hambalyeynayaa bulsho meel degan oo maamul leh inay qorsho yeelato qorshahaasi wuxuu u baahan yahay marka hore diyaargarow diyaargarowgeenu wuu fiican yahay dhinacyo badan amniga qorshaha horumarinta iyo dhammaan arrimaha aynu ku talagelayno kaabayaasha dhaqaalaha inaynu wax badan ka bedelno waxaana halkan ka muuqata saddexda sano soo socota sababta loo kala jebiyey qorshihii shanta sanaha in la ogaado labadii sanoo hore wixii hirgelay iyo wixii hirgeli waayey maxay hirgeli waayeen arrintaas waxay keenaysaa in wax badan laga faa'iidaysto wixii inoo qabsoon waay sababtoo qabsoon waayeen haddii aynu isku wacyigelino waxaa dhaceysaa inaynu qorshaheenna hirgelino waaad waxaasoo dhan waxaa ka muhiimyana ah dabagal in wixii qorshe ah ee noo yaallay wixii hirgalay waxay ku hirgalaan waa dabagal iyo ku talagal fiicanoo la samaystay haddii wax hirgeli waayeenna waxay ku soo baxayaan in wax laisweydiiyo maxay waxaasu dhici waayeen waxaan aada iyo aada ugu soo dhoweynayaa qorshahan saddexda sano ah oo hadda miiskayna hor yaalla inuu inoo hirgalo kaasoo ku hirgelaya qorshe dowladeed oo diyaargarow leh inaynu runtii la nimaadno waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynayaa wasaaradda qorsheynta oo qorshahan si fiican u soo habaysay wasaaradihii kale oo kala soo shaqeeyey iyo dhammaan ciddii kale oo hay-adaha caalamiga oo hawshaa ka qayb qaadatay mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maxamed lakimaan radio daljir garowe